magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa la filayaa in mar kale ay ka furmaan wadahadladii u dhexeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan wufuudda labada dhinac ka socota ayaa halkaasi ku sugan dowladda federaalk ayaa war-saxaafadeeda istaanbul ka soo saartay waxay ku sheegtay inay diyaar u tahay inay dardelgeliso wadahadallada ay kula jirto somalilan balse dhanka somalilan ayaa sheegay inaybalse waxay sheegtay in dhanka somalilan ay diideen xubno ay sheegeen inay kasoo horjeedaan inay ka soo jeedaan somalilan oo ka mid a ergada dowladda ka socota haddaba caashe ibraahim caashe cuud ayaa khadka taleefonka istanbul waxay ku waraysatay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yunis
bismillaahi raxmaan raxiim si aad ula socoto horta shirku inuu maanta bilaabmay ahayd oo wax ku soconayaana maanta iyo berito labadaa cishaa loogu talagalay oo aanu doonayna wadahadalladu socdaan taas oo markii saaka aanu bilaabnay tababar bay lahayn qolooyinka ka yimid soomaaliya marka waxaanu filaynaa inuu dee goor dhow bilaabmo insha allah haddii la haydaa marka inuu maantaba furmaa qorshuhu yahay hadda maanta inuu qorshuhu sidaasuu ahaa sidaad damala dabcan ula socoto caqabo caqabada yarar baa hortaagan kuwaas oo ay ka mid yihiin in ay ku jiraan niman ka socda xagga somaliland oo somaliland darisa shirkuna sidaad ula socoto waxa weeye shir ka dhex dhacaya wadanka soomaaliya ay ahaan jiray wadanadii ama xadka talyaaniga waktigooda iyo kuwa ingiriiska waktiga gumaysiga labadaa wadan baa wada hadlayay dhowrkii sano ugu dambeeyey marka shirku waxaanu anagu ugu talagalay inuu noqdo shir soomaaliya iyo mid somalilanda oo labadaa group soo fadhiistaan si aan horeba u wadnay horena aanu ugu heshiinay iminkana waxa u muuqataa inay ku jiraan dhowr nin oo somaliland asalkoodu yahay marka positionka somaliland waxa weeye inaanu shirka fadhiisan hadday afartaa nin ka qayb galaan waayo waxaanu u aragnaa in ay tahay ajenda loogu talagalay in shirku burburo markaasi anaku waxaanu diyaar unahay inaanu sidii hore loo wada hadli jiray ee labada wadan wada hadlayeen ee dawladdan na siin jirtay venuga iyo dee si aan u wada hadallo inaanu halka hawsha kasii wadno laakiin weli hawshaasaa hortaagan oo weli shirkii muu bilaabin waa gartay mudane biixi waxaad ka dhawaajisay in caqabadaha shirka hadda horyaala ee weli uu la furmilaya inay ka mid yihiin rag ka soo jeeda somalilan oo dowladda soomaaliya ka tirsan waxaanu ognahay in dowladda soomaaliya ay ku wada jiraan guud ahaan dadkii soomaaliyeed oo dhan nimanka aad sheegaysaan inay yihiin mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya marka adinku ma waxaad dooneysaan inaad qabiil gaara la hadashaan mise inaad la hadashaan dowladda soomaaliya oo cid walba ka kooban dabcan dowladda soomaaliya saad ula socoto xuduudo gaaray lahayd heero gaaraa deganaa dowladda somalilandna sidaad ula socoto xuduudo gaaray lahayd oo reero gaaraa deganaa reeraha somaliland u dhashay ee xuduudaheeda ku jira ee xamar u shaqo tegid ana waxba nagama khuseeyaan hase yeeshee ashkhaas ka socoto reer somaliland asalkoodu halkaa shaqo ka helay ama wasaare ka ah dee anaku lama hor fadhiisanayno maaha shirkani maaha shir somaliland iyo somaliland waa shir soomaaliya iyo somaliland marka qabiilkuma saameysna waxay ku saameynta ku saameysan tahay labadaa wadan horena saasaan ugu wada hadlaynay ee bar sberberyaal labada gumaysi kala haysan jireen ee xuduudaha mucayinka a leh sidaasaananu ku wada hadlaynaa marka haddii dee lagu soo daro niman xaggaygana kagama jiraan niman reer soomaaliya kama jiraan kuwayaga hase yeeshee nin somaliland shaarkiisii gashani inuu xaggaasoo fariista waxay la tahay inaan cidina ogolaanin waa tahay mudane biixi maadaama aad ka dhawaajinayso ad ku celcelinayso in rag somalilan ka soo jeeda ay ka socdaan dowladda federaalka ee soomaaliya sidan carabka ku dhuftayna dowladda soomaaliya ay tahay dowladdii soomaaliyeed oo soomaali weyn oo dhan ay ku jirto haddii raggaa ka mida dowladdii soomaaliya ee aad sheegtay asal ahaan inay somalilan ka soo jeedaan yaad adinku door bidi lahaydeen in aad la hadashaan oo arrimaha soomaaliya aad kala hadashaan haddaad carabka arrimaha soomaaliya waxaanu awalba kala hadlaynay oo hadaladii hore ku saameysnaayeen dad soomaaliya ka yimid xuduudihii soomaaliya lahayd oo dhan ku dhex jira ayaanu awalba la hadlaynay kuwaasaanu diyaar unahay inaanu la hadalno diyaar uma nihin in somaliland ka tago xaggaa u shaqa tegayn haddana xaggaasoo fasuulaa xamar baan nasiraya waan idinla hadlaya sidaanu aqbali karan runtii maaha ayagana waa ogsoon yihiin awalna may jiri jirin marka iminkana xalkeedii baa dee la wadaa haddii ay dee markaa shirka iman waayaan ay ka maqnaadaan dabcan waanu la hadli doonaa laakiin as long intay iyagu ku tala jiraan inay dadkaasi halkan soo fadhiistaan somalilan diyaar uma aha inay la fadhiisato niman reer somaliland somaliland asalkoodu yahay oo halkan lagu soo qurxiyey inay nala soo fadhiistaan diyaar uma nihin haddaad haddaad si gaara aad u tilmaanto maxaad ku diidan tahay in dad somalilan ka soo jeeda oo adigubaad ka warqabto in dowladda soomaaliya mar waliba ay ka mid ahaayeen tan iyo markii soomaaliya dhidibada loo taagay waxyaabaha aad ku diidanta aad ku dhaliishan tahay inay wadahadalka ay qayb ka ahaadaan maxaa ka mid ah haddaad toos u abaarto biixi horta siaad ula socoto sharciga somaliland iyo constitutionkooda ninka reer somaliland ehe muqdisho u shaqa tagaa waad la socotaa ama wasiir ka noqda ama baarlaman ka noqda isagoo cafi madaxweynaha ka qaata mooye inay xabsi iyo dembi tahay waa sharci constitutionka somaliland ku qoran dadka anaka naga midka ee xaggaa tegay xaq baylo ninkii doonay iska tolaka doonayo laakiin annaka xaggaasi soo fadhiista ma odhan karo somaliland ma silayaa marka run ahaantii somaliland diyaar marnaba uma noqon karto niman somaliland darisa inay hor fadhiisato sida hadalkaaga ka muuqata biixi marar horena aad tilmaanteen waxay tahay in aad tabanaysaan godob weyn oo ah in laydin dilay marka ma taasaad oga saaraysaan raggan somalilan ka soo jeeda asal ahaan ee dowladda soomaaliya ka tirsan in wadahadalka ay qayb ka noqdaan maya shaqo iskuma laha waa dhab oo xasuuq baa nagu dhacay waanu ka wada hadalnay communikeygii soo baxay sanadii hore january way aqbaleen taana wafdigii sanadii hore yimid wuu aqbalay waanay qirteen halkaasaanu kasii qaadaynaa markaa taasi shaqo kuma laha oo dembigaade cid kasta waa laga gala dembigu qabiil muu ahayn regiim buu ahaa dadka atrocitiga sameeyna regiimkii waktiga dawladda haystay buu ahaa maxamed siyaad baray taa iyo hawsheeda waa aanu ku qoray communikeygii soo baxay marka taa iyo dadka halkan kasoo gala shaqo iskuma laha waa tahay kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yunis oo u warramaya caashe cuud oo sheegay markaasi wafdiga ka socda somalilan inay salugsan yihiin xubno ka tirsan wafdiga ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay adag tahay in shirkaasi ay ka qayb galaan